wanaagsan tihiin idaacatu alfurqaan sawir guud haddaan idinka siiyo xuduudka amase labada gedi dhanka soomaali galbeed iyo dhanka kale waqooyi galbeed hadii inta a idinka waramo kolley qolyihii etoobiyaanka fara kulul bay ku hayaan wadanka duulaan qaawan oo runtii mataqaanaa aangeeli kusoo gabdhan bay kusoo qaadeen duulaankaasi noocyo kala duwan bu kala leeyahay dhanka mukhaadaraadka dhanka fuxshiga iyo xumaanta iyo dhanka militariga labadaba way kusoo qaadeen sayna ogsoonahay maalin dhaweyd ama usbuucda ka hor waxay sameeyeen si ay dadka iyo adoomaha ilaahay ugu fasaadiyaan waxay cashuurtii ay ka dhaafeen bahalkii jaadka la odhan jiray waxaa si darbar leh kusoo gola wadanka oo dhalinyaradii iyo dadkii ganacsatadii ee iska qalbigooda iska jilicsanaa ay ku fasaahadeen bahalkii khamriga la odhan jiray oy ka oy ka iibiyaan oy soo iibsadaan oo isticmaalaan xagga kalena dhaqdhaqaaqa xuduudku runtii wuxuu iska yahay mid aada iskaga cakada awal waxaa jirta isku socod fara badan oo labada jaanib ee walaalihii ay iska gudbi jireen oo iska fududaa se maanta carqalad weyn ayay mataqaana ay keeneen taasoo keenaysa in dhaqdhaqaaq lagu baraaroogay ay meesha ay ka dhalato dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee soo kordhay maxay yihiin koley waxaanu bareenay hadaanu idhaahno dhanka amniga waynu ogeyno dhulka deegaankii wuxuu qaybsamaa dhulbeereed iyo dhul daaqsimeed buu qaybsamaa runtii been baa loo soo sheegay dadka dadka ayaga degan dhulbeereedka waxaa lagu dhahay dekedo iyo dhul aad aad ka dhoofsataan macishadiina ama se aad kasoo dhoofsataan baa la idin furayaa weji la idinku yeerayaa dadkii dhuldaaqsimeedka deganaana runtii waxaa laga dhigay dad la eriyado iyo dad gudahoodii laga barakiciyo etoobiyahan guurguuraya oo raxaraxana socda ayaa runtii dadka iyagii dul humeeraya kuwaasoo runtii meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan garan dhaqdhaqaaq ka jira waa sidaas waayihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu fagaarayaasha la soo taagnaa inay dakad doonayaan inay ka helaan badda cas zaylac ayuu carabka ku dhufanayay dhaqdhaqaaqa ma la odhan karaa waa mid la xiriira in damaciisa in zaylac uu xoog ku qabsado runtii way caddahoo waxaa dareemaynaa anagu haddaan nahay dadka degan deegaamada xuduudka kulaala waxaanu dareemaynaa runtii dardar fara badan oo ciidankiisu ay kusoo galayaan iyagoo shacab iska dhigayaan walow aan qaarkood aan wareysanayba oo noo sheegeen in ay amisom kasoo shaqeeyeen ay maantana ay deegaamada inta badan xuduudkooda kulaala ay ka yihiin ra-islayaal ama tibajarayaal waxaa kaloo jirta in fara kulul ay ku hayeen magaaladii oo fuqshi fara badan iyo tuugo fara badan ay ka geysteen ilaa heer ay dadkii ay deegaamada deganaa ay gacanba u qaadaan ay iskugu tagaan runtii taasaa keenaysa hadalkaa haddii axmed ibax ra-iisul wasaarooda ay maqlayaan ay waxay doonaan ay maanta u sameynayaan taasaa keenaysa inay laabta ay noo garaacdaan runtii inus qaban baan loo leena insha allah waaya etoobiyaankan soo qulqulaya ee xuduud beenaadka soo gaaraya qaar ka mida waxaad ii sheegtay inay askar yihiin oo qaarkood in ciidamada etoobiya soomaaliya ka dagaalamayay ay ka tirsanaayeen ka waran in dadka deegaanka haddaad tihiin baraarug ma jiraa oo ku aadan waxa socda in laga dhiidhiyo in hanaan kasta oo lagu wajihi karayaba runtii dadka iyagu waa dad gumaystuhu in badan uu maadarag soo kaa dhintaalay horey saan kuugu sheegay dadka iyagu waxay degan yihiin dhulka inta badan amadiga laga beero iyo xoololeyda ay inta badan ay ku dhaqanto dhulna waa dhul daaqsimeedoo waa dhul inta badan ay yar tahay ku noolaashihiisu runtii dadkaygu waa dareemaynaa annaga waxaana gabay ninka siyaasiga ethoobiyan kaala socda magacyagana sheeganaya xagga galana ee runtii mataqaanaaye anan dadnimadayada iyo saanimadayana nagu meeldayin ee wuxuu doona noogu tumanaya ayaa noogu daran sababto ah ninka haddaanu hadal iyo weer asla gaari lahayneen runtii maanta ethoobiyaanku sidaa ay dadkayaga ay ay ay meesha ay saarayaan runtii inay dacdeen sababtaa waxaad arkaysaa taa ka hor dambeysay markaan soo toosnay waxaanu aragnay saddex qabaaloogu dulyeela waanu argagaxnay dad iskoo cid waxbarasho adeega jirto igu celi halkaa maxaa aragtee waxaanu aragnay saddex saddex saddex qabaaloo madul jooga ama cabdibile ayaa u taqaaniin baan filayaa dadkii waa argagasheen dadkii wax kala baxsay noqdeen dadkii iyo wax waayeelo mataqaanaayo guryihii lagaga tegay noqdeen runtii argagax badan baa ayay ku dhashay dadkii dadka ayaga dhulbeereedka degana runtii been baa loo sheegay waxa layidhi deked baa laydin furayaa aada wax kasoo degsataan waxna aada ka dheersataan runtii dadkayga saasaa runtii loo qeexantaa waayahay adoo aada umahadsan n markaan si dhab ah u qeexno waxa socda dhaqdhaqaaqa jira ma ka duwan yihiinoo waxa aada arki jirteen horey wax ka duwan miyaa oo la odhan karo in si deg deg ah loo qaato etoobiya in halka ay ku wajahan tahay oo waqtiyada dhow ay doonayso inay la wareegto taa ma ka dhigan tahay waa runtaa bay ka dhigan tahay oo waxaa jiri jiray xaggii somaliland marka ay noogu soo gudbayaan dadka ayagu inta badan baabuurtu xuduudkama soo dhaafi jirin laakiinse hadda waxay sameeyeen waxay idhaahdaan isdhexgalkiinu waa fir waad isku furan tihiin se laakiin marka ay amxaaradu timaado runtii waxay doonaan isha geystaan hadda shalay oo u dambeysay saddex baabuur iyo dhowr bajaaj ayay qaateen oy ay etoobiyadaas ay la galeen runtii waan dareensannahay dadkan waxaa loogu talagalay maankooda iyo garaadkooda in runtii mataqaana lagu ciyaaro kuwoodii ayaga haystana propaganda ah waxaa looga sheekeynayaa in deked waxbay ku dhoofiyen waxna kasoo dhoofsadaan in mataqaanaaye loo furayo kaadadii runtii dhuldaaqsimeedka degana runtii cashuuro xaddaafa iyo kufsi wadara dumarkiida iyo in dhalinyarada mataqaanaa xoogga loo sandulo qasab lagu askareeyo intaba way leedahay
somaliland ka waran dhankooda wax ciidamo ah oo dhankooda ka imaanaya oo xuduudda lagu arkaya ma jirta somaliland hal askari kama joogo xuduudkeega xuduudkaa hal askari kama joogo way banaan tahay wax wax kuweydiinaya ma lahin ilaa magaalooyinka aada xarig hor yaalo aada ugu timaado mooyaane wax xuduudka somaliland oo askari ka jooga ahweel aad ugu jirto waxaad ii sheegtay in qaadka canshuurta laga daayey ka waran arrinkaasi maxaa looga gol leeyahay kolley ninkii garaad islaameed ku jiro amase waxoogaa qalbigiisu iimaan diini ku jirto wuu daneemi karaa wadankan etoobiya waxay ku tala gashay in ay runtii intooda dadkeeda manaa dadka manaafacaadka le ee soomaalida in ay balwadaas ay ragaadiso ay wakti ku qaataan ay wakti ku lumiyaan intooda kale ee waxma garatadana runtii ay tifiyada iyo mataqaana carcartanka ay usoo mariyaan ay sidaa ku dumaystaan bay ugu taagaleen taasna insha allah waana ka warqabnaa dhanka kale soomaali galbeedna ka waran maamulka halkaa ka jira etoobiya taabacsan maamulkaasi runtii madhalays buu noqday maamul runtii mataqaanaaye waxay dadka moodayeen markii hore ay ku diirsan doona sa wuxuu noqday maamul madhalaysa sababtaa masiibo kasta iyo imtixaan kastaba isagaaba horseedaya inay maxaaro siday doonto yeesho tusaale ahaan markaay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada qeybteeda somaliland degta iyo qeybteeda etoobiya degta runtii iyaga ayaa mararka qaar fudeya mararka qaar ay amxaaradaasi timaadana ciddaa wax ka weydiinayna inay wax soo furdaamiyaan amase baabuurtii la qaatay ama dadkii la qaatay waa iyaga runtii kumana dhici karaan waxna kama soo qaadi karaan waxna kamana weydiin karaan amxaarada xuduudka timaado waxay ka qabatay ama waxay ka samaysay waay waan soo gabagabeynayaa maxaad u soo jeedinaysaa oo talo ama fariin ah dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya gudaha dalka iyo dibadda ha joogaan insha allah waxaan walaalayda soomaalida dhammaantood aan farayaa ama sarintaan ku baraarujinayaa in dalkii dagaal qaawan ee etoobiya soo qaaday dagaalkaas oo dhinacyo fara badan taabanaya xaggii dhaqanka xaggii diinta xaggii dhaqaalaha iyo ka ugu daran ay maanta tahay bulboob runtii dhulkuna ma guuro taas baa keenaysa in aanu runtii u midowno salukeyga iyo dadkeyga diinteyga baan ka difaacno amxaara insha allah